kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aannu ku soo qaadanayno haweenka soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalooyinka nairobi iyo mombaasa ee ku shaqaysta iibinta shaaha iyo uunsiga iyo sida ay noloshooda wax uga tarto shaaha iyo uunsi karinta ayaa badanaa ah ganacsi ay dumarku aad ugu shaqaystaan taasoo wax badan ka tarta noloshooda waana ganacsi ay farsamadiisa si weyn u yaqaanaan dumarka qaar ka mida dumarka ku shaqaysta ayaa sheega inay tahay shaqo fudud oo aan u baahnayn dhaqaalo badan oo lagu yegleelo raxme yuusuf waxa ay ka mid tahay soomaalida ka soo qaxday soomaaliya ee nolosha ka samaystay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii si ay u dabarto nolosheeda iyo tan qoyskeeda ayaa waxa ay go'aansatay in ay shaah ku iibiso xaafadda isli waxaana ay ka warramaysaa waxa ay ku dooratay shaah iibinta iyo sida ay nolosheeda wax uga tarto ganacsigeyga wuxuu yahay shaah waxaan joogaa seven street waxaan wax ka iibiyaa dhalinyaro badan marka galabkii adiga tobanka saac ilaa iyo habeenkii lix saac waxaan ka imaaday soomaaliya soomaaliya wadankii waa iska taqaanaa waa goob iska dagaal dagaal nairobi aa imaada markaa imaadane ganacsiga shaahaa bilaabay waakaas ganacsigaasaa fahmay nolol maalmaadkeyga waa ka helaa waalidkeygana waa ku biilaa raxmo ayaa aaminsan in ganacsiga shaahkarinta uu si ka wanaagsan sida kan magaalada nairobi u kaafin lahaa nolosheeda haddii ay magaalada muqdisho ay kasoo qaxday kaga ganacsan lahayd hase ahaatee ay nairobi ku doorbidayso amniga ka jira dartiis way tahay waana laga samey karaa laakiin xagga amniga shacab iska dhaaf dowladiiaba qalqal ku jirtaba marka shacab anaga waxaa meeshaan ku haysana amniga waa xamar shaqo way leeda laakiin amni malo tor wadanka haddoo nabad noqdo waxaan ku hamaweyna inaa wadankeyga ku noqdo oo shaqaaan ka furto haddii aan kusii socotane kenya ku dhamaysanayna nolosheena dhibaatada ugu weyn ee raxmo ka haysata ganacsiga shaakarinta waa qaxootinimada ma laha wax sharci ah oo ay ku ganacsato amaba ay ku deganaato dalkaasi kenya taas oo laga yaabo in mararka qaar ay dhibaato kaga timaado ciidamada dowladda hoose oo weydiiya sharciga ay ku joogta dalka laazim wadanka dowladaha ka jira sharci waa lagu weydiinaa haddaa sharci la-aanta waa lagu qabana waa lagu xiraa lacagtada isku sii daynay haddaa sharci leedahayna qof kula hadlahay maba lahabo marka waxa qabada aan kala kulmo malaho aniga shaqadeeda iyo gurigeyga way isku dhow yihiin magaalooyinka dumarka soomaaliyeed ee qaxootiga ah ay shaqooyinka yaryar ka abuurteen waxaa ka mid a magaalada mombaaso oo ah magaalo xeebeed aad u camiran una saxmad badan quraysho suubow dalahow waxay uunsiga ku iibisaa suuq la yidhaahdo markiti ee ku yaala magaalada mombaasa cuud yaryar iyo uunsiga oo la dhaha cuudka oo uunsiga la dhaha ayaan gagataa xinnaxinnaha iyo uunsiga iyo liwaaliiwaan gadgataa dukaan soomaaliyeed hortiisaan ku gadgataa oo dukaankaygana hadda oo gees ahaan iyoa u jirin soomaalida horteeda oo soomaali maxamed hortoodan ku gadgataa suuqa markiti ree bambaasaa nahay bambaasaa maaliha khayri bambaaso waa meel fiican oo masaakiinta u roon waxayga yaryar oon dadku ka horgadanayo ilaahay ii barakey barakadana allah iigu wada ilaahan sii baryaa ilaa labaatan iyo shan sano aan gadgadanahayaa ilaahay subxaana qaadir oo ii barakey ilaahay baan baryaa haddana ilaahan sii baryaa inuu barako kala hadla isii quraysho uunsiga ay iibiso iyada ayaa gacanteeda ku karisa oo waa farsamo ay baratay si ay ugu shaqaysato oo ay nolosheedana
dadaa jimla iigu keenaan oon ka qaataa anigana uunsiga waa sii kariyaa alaabta kalena jimlaha iigu keenaan alaabta uunsigana waa ii keenaan anaa karsadaa oo gacantaydaa uunsiga taqaanta anaa karsadaa alaabta kalena oo cabiraayana ayagoo diyaar ay ii keenaan jimlaha qaataan labaatan iyo shantaas san ilaahay barako waa isii guul ilaahay waa isii ilaa ilmahayga aan wala akhrisii ilaa ilaahay uu idhaha guri ka dhisa barako ilaahay waa isii ilaahay waa idhirji waxaa masaakiinta ku sadaqaysaday iyo waxaan ku dhargabay ilaahay subxaana qaadir waa isii baraka inta yaraad oo baraka alla ii saaray hooyada i dhashana waa ii ducoysay alla ha ku dhirjiya hadda ka hor ii tiray allana waa ii aqbalay siday horeba uga dhawaajisay raxmo oo aad codkeeda qaybta hore ee barnaamijkan ku maqasheen mararka qaar waxaa jira dhibaatooyin haweenka ka soo gaara shaqaalaha dowladda hoose kuwaasoo inta badan weydiiya sharciga ay dalka ku joogaan qaar ka mida dhibaatooyinkaasi iyo sida ay uga gudbaan haweenkan ayaa waxay noo faahfaahinaya nuur sheekh maxamed oo ku sugan suuqa gaarisa lodge ee xaafadda islii gaarsa loo oo kale gabdho badan oo ka yimid kakuma yaa mataqaana nala joogo oo ka ganacsado gabdhaha iyaga shahay wareejiyaan marka shaha markay wareejiyaan waad garan kartaa bakeerigii soddon shilin bay gadayaan marka haba gadaan dhib ma lahan iyadoo mataqaana shaqo fiican ay tahay wanaagsan yaa haddana kow waxaa u dheer oo dhibaatada iyaga haysata ka mid ah in uusan helaynin mxuaha qaabkii ku keeni lahayn suuqa shaha isaga eh dhexda guriga kasoo qaadaysa iyo inta ka imaanaysa goobta shaqada eh waxaa u dhexeeya nimin layihahda gaanjo ama dowladda hoose oo markay ay aragto dadkan waxa ay wadaan tarmuusyada wadaan qabanayo markay qabtaan waxay weydiisanayaan lacag ugu yaraan markay u yartay toban doolar ama kun shilin lacag kenya ka u yar waa intaas marka waxaa dhici karta iyadana maanta dhan lacagta ay shaqaynayso inayba gaartabo shan boqol oo shilin inay gaartaa laga yaaba faa'iidada iyada ay helayso marka ninkanna asagana lacag buu ka rabaa iyadana lacag bay mataqaanaa inay hesho faa'iido ay u imaatay marka caqabadaas meesha way haysataa waxaa kaloo caqabada iyadana haysata ka mid ah suuqa ay wax ku gadanayso iyadana mataqaanaa ee soomaalida ay wax la wadaagaysa ka gadanayso waxaa la dhihi mataqaanaa aan tijaabina shaaha maxaa la dhihi tan maanta shaahida waa madaxa ma soconayo inta gaanjuwaadka ceersanaysa dowladda hoose inta mataqaanaa dadkii soomaalida u timid ee mataqaanaa lahaa la soo dhaweeyo yaa iyagana dhanka dhibayo oo dhahaya sheehada maanta ma waxaanay dhalinyarta qaar waxayba sameeyaanba intay ka abaan yaa lahi galabta noo imow xilli galabta imaan lahayd waa laga kala tegi wax meesha jooga ma laha marka gabadhii iyadoo wixii kharash gelisay iyo haddana waxay la galbanaysaa bilaa lacag quraysho suubow iyadu dhibaatooyinka uu ka hadlay nuur waa ay ka badqabtaa oo marna ma arag waxaana ay muddadii shan iyo labaatanka sano ahayd ee ay ku ganacsanaysay magaalada mombaaso ay u ahayd mid ay shida la-aan iska wadato shaqadeeda uunsi karinta oo ay aadna uga aflaxday dhib ma qabi dhibna ilaahay ilama kulmi hooyada idhishaabay dhahtay dhib aa arkin dhibna alla kulama kulmay hooyada idhisha ay ii dacoysay dhibaato hadda ka hor ilaahay ima tusin hadda ka bacdina ilaahay ima tuso kayrka allah igu wado dadka waa is afgaranaynaa macriifaana waa i aqaanaan qofa u yeerin hataa waa ii imaanaa unaayo ila cuudiyaaka oo ila xaruf msuuri a laydhaa unaayo liwaya kujibaaka uuso dadka kenyaanka kulli waa i aqaanaan soomaalideenna ahaa muslimka kale ahaa laa taakiidki waa ku angaarisha uuso luuqad walbaba waa kula hadlaa afka kuyaan kula hadlaa af swaaxilian kula hadlaa af ingiriiskan kula hadlaa af soomaaligan kula hadlaa luuqad walbaba ilaahay baray waa kula hadlaya luuqad walbaba soomaalida waxaan dhahaa kaalihi uusa igagata casirlagadka oryaa kaalihi igagata guriga si fiican u umee casirlagadka kaalihi igagata aan dhahaa hadduu gabarta ninkeeda la socdo waryaa kaali gabadha casirlagad u gad uusa caruf badnaanaya waryaa kaalihi aan dhahaa wewe kama kama kukuyifi we okaha okaha angarisha uso pimbos ya nini liwa iko hapo dawa yako iko hapo wangare ukwe kala ninjega mno mno kala kala ya nini pimbos ya nini dawa iko hapo sina tandaya
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay haweenka soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah magaalooyinka nairobi iyo mombaaso ee ku shaqaysta iibinta shaaha iyo uunsiga iyo sida ay noloshooda wax uga tarto shaqadaasi barnaamijka waxaa gacan iga siiyey wariyayaasheenna magaalada nairobi khadar maxamuud xareed iyo cabdicasiis barrow intaan dhegaystayaal mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo